بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الوعظ والزجر wacdiga layswacdiyo layswaaniyo iyo sajrin iyadna waa qeyb wacdigii kaba mid ah oo dee wax laysu diidayo layskaba joojinayo ama layska mancinayo taas buu baabkeedii yahay kolley waxaa la arkaa in dee horta nusqadan aada loogu badan yahay baabun keliya ayaa taalla wax kale ma yaalaan laakiin waa nusqadayda tay imakaas kuba sugan oo weliba bayna qowseyn oo si waxaan nusakda ee qaybo ka mid aanay cibaarada kuba sugnayn bal waxa weeyaan waa nusqadan fadlullahi samed iyo nusqadiisana si kuba sugnayd weeye in oo tarjamadii ama cunwaan baabka dee tarjamadiisu iyo cunwaankiisu si ay yahay wuxuu uhi muصنifku raximah اllahu taعaalى xadaثna cabdالcaزiiز bn cabdالlaahi qaala xadaثna اdaarawardiyu can jacfari can abihi can jaabir bn cabdالlaahi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam daarawardigu waa dee cabdاlcaزiiz ibn moxamed daarawardiyo nin kaleba oo waqtiyo kala duwan iyo meelo kala duwan oo kitaabkaa kusoo maray isagiyo cabdاlcaزiiزka kaba horeeyaba jacfarna waa jacfar ibnu moxamed abina waa moxamed ibnu cali waa ti aan shalayba iyagoo saa u kala warinaya aimada alubeytka aynu soo maray jaabir ibnu cabdillaahi baa wuxuu yidhi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay mara wuxuu maray fi suuqi suuquu soo maray daakhilan xaaliya isagoo ka soo galay min bacdi اlcaaliyati qaryooyinka alcaaliya ama cawaalida la odhanayo barhkood ka soo galay alcaaliya dee alcawaalina waa la odhanaya waa meelo la deganaa oo madiine xaggeeda bari ku taalay oo dee reere ansaara ayaa deganaa way kala dhadhowaayeen oo dee waa barhkood baa yar durugsanaaba markaa cawaalidaa la odhanayay daba rasuulka ilaahay baa xaggaasuu gaadhay waayo in waa la deganaayo waqtigii rasuulka ilaahay tegayba waa la deganaayo beere iyo guryaba waa lagu lahaa dadka halkaa deganaa markay noqoto salaada jumca iyo ciidda iyo way iman jireen oo madiinay usoo dhaadhici jireen iyagoo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saxaabada la tukanaya inaha kale markaanay dee cilmidoon iyo rasuulka ilaahay la kulankii la socon waaba yar durugsanaayeen oo halkaasaa daahayd haddaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa ziyaartay uu tegay isagoo xaggaa ka soo noqday qaryooyinkaas barhkood oo magaaladii soo galay ayuu soo maray suuqii madiina walxaq annaasu kanafayhi dadku ay hareerihiisa ku sugan yihin macnaa dad baa la socday hareerihiisay ku sugnaayeen suuqiina uu soo maray fa mara wuxuu maray bijadyin waxar asaka dhukan oo mayitin bakti ah ayuu soo maray jadyigu waa waladul waa adigu dee riyaa-un ama kuwooda yaryare dee khaasatan waxa weeyaan waa kii labaa waxarkii weeye ayaa dee intaa sanada horeba aanay uba buuxsamin baa magacan laguba idlaaqa asakna waa adugu kuwan dee xayawaan xoolahan aan dhaqanaba barhkood kuwadan adhigayo dhegaha yaryar ee ama dhegahoodu inay go-an yihinba la moodo taas bay tahay oo kaa dhukan in meyitna ama kolley waxaa la arkaa nusqooyinka adabka barhkoodna aanay kuba sugnayne laakiin saxiixa muslimi waata kuba sugan nusqooyinka qaarkoodna waa ku sugan yihin waxar la iska jiiday oo baktiyey oo dee meel dariiqa ama meel siyaasa yaallay oo dadkii iyagoo ay laba socdaan kollay suuqiina ay halkaa suuqii aan kaba dheerayn ayuu soo maray fatanaawalahu rasuulkii ilaahay baa qaaday oo macnaa waa taabtay weeyo waba kan faakada biduuni dhegtiisii buu qabtay waa bakti dhegtiisii ayuu qabtay taas wey xadiidkan aanayno kolley muslimna waa wariyey abu daa-uudna isagoo kooban ayuu wariyey kitaabu dahaaru laakiin ku wariyey muslim zuhdi oo kitaabka dhammaadkiisu ku wariya bal baabka zuhdiga isaga dee wax yarunbaa kaba horeeya in abu daa-uudna laakiin isagoo ma dhammayno markuu intii uga jeeday uu soo naqliy yidhi wasaaqa alxadiid ah waxaanu isagu tarjamada u dhigtay baabu tarki lwuduu'i min masi lmaytati waa cunwaanka u dhigtay waa intan bal ruuxii dee hadduu weyse qabayba wax wax baktiya uu taabto taabashadaas dee baktigii waa nijaas laakiin dee gacantiisi haddii gacantiina engegatay isagina horta engegan yahay oo waxaan baktigii engegan yahay kol haddaan wax soo raaciyo qoyaan labada dhinac midi jirin nijaasi gacan nima nijaasaynayso taas way wuxuu soo qaatayna hadduu ruuxii wayseba qabay oo waxaa baktigaa uu taabto taabashadaas inaanay waysadii burin ahayn oo dee ka weysaysa lama odhanayo shayga baktiga taabatay oo waa tarjamada uu dhigtay ilaa intan markuu soo gaadhayna intii kale xadiidka uu gooyayo wasaqal xadiida unbuu yidhi waayo qaradkii shaahidkii tarjamada ayaa intaan ahaa ama muslim isagu kitaabu zuhdi oo dee adduunyada iyo inaanay qiimo la-aanteed iyo waxyaalahaas dee ujeeddadu ahayd xadiidkuna faa'iideynayo ayuu bal matalan kusoo arooriya isagoo dhan san bukhaariba halkan u dhameeyey muslim waa dhan yahay fa akhada biudunihi dhegtiisiibuu saa tanaawulkiibaa san ah manaa tanaawulkii hore ayaaba tafsiirkeedu muxuu yahay fa akhada biudunihi dhegtiisiibuu rasuulka ilaahay qaabtay uu saa u qabtayba uma qaala wuxuu yidhi dadkii isagoo la hadlaya ayukum kiineebaa yuxibu jecel ana haadaa waa waxarkan waa bakti lahu inuu isaga u sugnaado ana haadaa lahu ay yakuunu lahu bidirhami dirham kuma isdinka idinka midee doonaya ama jecel inuu waxarkan qaato oo uu isaga u sugnaado laakiin dee bimuqaabiloo waa hal dirham dirham ma badnayno wax badan maaha dirhama inuu uguba sugnaado ujeeddada dirham kuba iibsado taas kuma jecel faqaala waxau yidhi ama nuxibu iska daa dee dirham iyo inuu wax noogu sugnaado annaga oonu wax ku iibsanabe ma nuxibu ma jeclin annahu lana annahu jadigani lana annaga inuu noo sugnaado bishayin wax haba yaraadee inuu wax noogu sugnaado oo waxaanu ku qaadanay ama iibsanay uu jiro taa ina anagu ma jeclin wamaa nasnacu bihi maxaan ku samaynaynaa waaba wax baktiye markaasuu qaala yidhi atuxibuuna ma jeceshihiin annahu jadigani lakum inuu idinka idiin sugnaado yakuunu lakum oo bal waa biduuni shay weeye iyadoo waxaa dee ka bixinaysaanba aanu jirin inay yeelataan tan ma jeceshihiin ma doonaysaan qaale wuxuu dhahan laa wallaahi may rasuulkii ilaah iyagoo dhaartay low kaana xayan hadduu yahay maanta uu nuha-an lahaa mid noolba la kaana waxaa ahaan laa cayban cayb fiihi isaga ku sugan annahu asaku kale lafdiga muslim lakaana cayban fiihi liannahu asaku halkan tacliil ba ee bal imakaa in dee iyadoon la eegayo un lafdiga maaha dee cibaarada un aan eegayno ayaan ismigii kaana taa damba kaba dhiganaynaa caybanna khabarkii baan kaba dhiganaynaa walow dee saa muslimu liannahu asaku taalo lakaana cayban fiihi un arrintu ay tahay shuraxda qaarkood dee ay iska qadartaan ismigii oy sakakan iyo lakaana sakaku cayban fiihi way inuu yahay wax dhukan ayaaba ceeb dee isaga ku sugan ahaan layd isagoo noolba waana isla macnuune haddaba wallaahi baan ku dhaaranee laa wallaahi horta low kaana xayan hadduu waxani ahaan lahaba mid nool maanta uu nool yahay lakaana wuxuu ahaan lahaa annahu asaku inuu yahay waa sakakan inuu yahay mid dhukan laga aho saasa aan lahaynba cayban fiihi ceeb iyo nuqsaan ku sugan oo ujeeddadu markii uu noolaaba isaga iyo neefkii kale dhegihiisu ay dhammaayeen ay caadiga ahaayeen taas dee isku mid may ahaynee nuqsaan isaga ku sugan xoolaha kale uu wax kaga nuqsaansan yahay ayaa sakakan ama dhukanaantani ay ahayd isagoo nool buu ceebtaa lahaa maanta se waa baktiyeyba kol haddii uu baktiyey isagoo noolna uu ceebba lahaan lahaa dee hadalkeedba daaweeyaanoo maxay idhaaheen walasakwa aladii laysa lahu uduunaan maha aad salaadi waa kaa dhagahiisu ay aada u yaryar yihiin dee waa neefkan dhukan fa kayfa wahuwa mayitun seebaa shanigiisa iyo xaalkiisu noqonaya isagoo baktiyey isagoo nool baabu ceeb lahaan laaya rasuulka ilaahay tu ugaba jeeday tan weeye waana wacdigiisiiyo waanadiisiiyo waxyaala uguba sheegayo wuxuu yihi qaala fa wallaahi baan ku dhaartee oo markii horeba un toos umuu sheegay dee munaasabadan iyo bal waa kan una diyaariyey faham iyo taasoo wallaahi baan ku dhaartee ladunyaa adduunyadu ahwanu mid kaga fudud weeye cala allaahi ilaahay korkii min haadaa jadyigan calaykum korkiina waxarkan fudaydka uu agtiisa agtiina kuba fudud yahay xaqiritaanka uu agtiina wax xaqiira ku yahay aanu agtiinii wax qiima-a ku lahayn waxaa kaga fudud ilaahay agtii adduunyada adduunyadaaba taasa weeye oo dee waxa weeye adduunya walow dee aakhira masarcadeedii ay tahay ruuxuna hadduu si fiican inta uu adduunyo joogo u sahay qaato ugaba faa'iidaysto wax weyn iyo waa wixii waxuu ku gaadhayo kuna badbaadiyo dariiqeed ay tahay haddaa adduunyadu fii daatiha dee waa shaygan aan joogtada ahayn ee aan daa'im ahayn waa shaygan mamar iyo meel lagu dhaxayo la marayo un ah ee meel weligeed lagu joogayo ahayn ruuxii raaxadeed iyo nicmadeed loo dhameeyeyna kolley isaga iyo kii aan waxba ka aragin marka dambe isku midun bay noqonayaan oo dee isagii un baaba kaba tegi doono waa ka dhiman ama iyadii baaba inta uu joogo farihiisa kaba bixiba marka isaga iyo kii aan maalinna qadahagaasan ka qadayn markaas ay isaga dhaafto uu ka dhinto isku midun bay noqon sida xadiidkii kuba yimi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo umuuraha kuba caddaynaya inuu yidhi waxaa la keeni doonaa maalinta qiyaama dadkii ugu raaxa iyo nicmo badnaa adduunyada ehelkeedii ahaa laakiin waa dadkii dee ehlu naarkaba ahaa naartaa mar keliya saa loo yargelin waa mar keliya waa la taabsiinun waa la yargelino waa laga soo saariyo waxaa lagu odhan ina wax naciima wax raaxiima ku soo mareen markaasuu odhanayaa meye weligeyba wax raaxa ammaan arag intaa kii kalena ee dhib kasta oo dhibihii adduunye ay u dhammaatay ee laakiin ahlu jannaha marka jannaynta la yargeliye isna ayaa lagu odhan doonaa ina wax busiya wax dhibi ma kusoo marto may buu odhanaya isaguna wax busiya weligeyba maan arag bal haddaba adduunyadu taaba weeye ruuxii markaa kolley kuba shuqlooma mataaceed oo dhan iyo ziinadeed oo dhanna dee saamcad iyo balaayo iyo shumi unbay uba tahay kol hadduu kuba shuqloomay kii kale laakiin wax khayr iyo wanaag laba yimi dee shay maxmuud unbay u noqonoo uu ku gaadho masraca aakhirana uu bal maalan dee wixii fiicnaana uu kuba helo ku gaadho laakiin daata ahaanteedu xaaladeedu taa weeye xadiid kalaaba rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiid jaabir aan ahayn ba xadiidka sahal ayaa haddii dee ay maalan adduunyadu ilaahay agtiisa u dhiganto oo janaax ama garab kaneeco gaal waxa lagama waraabiyeen ba sharbad ama biyo keliya in yaroo biyo aan lagama cabiyeen macnaa dadkaa fiifiican ee mu'miniintunba loo khaas yeeli lahaa dee wax qiimo ay leedahay ma jirto waa meel loogu talagalay un ayaama in la joogo taas weeye marka ruuxii faajirkaa iyo kii barrigaana ay wax ka wada cunayaanba haddaba adduunyadu fawallaahi ladunya ahwanu cala allahi min hada calaykum taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh macnuuna maaha adduunyadii dee waxa weeyaan in faraa laga wada qaado kale kitaab zuhdina muslim waa ku soo arooriyey waxa weeye ruuxu inaanu adduunyadii kuba shuqloomin oonu kaba shuqloomin wixii loo abuuray taasba weeye marka haddii taasi lagaba helo oo uu isaga dee adduunyadii aanu kuba shuqloomin wixii loo abuurayna uu isiyo cibaado iyo daaco iyo ilaah ka cabsigeed iyo shahawaad adduunyo u raacana bal arrintaasi aanay shanigiisa iyo dee da'bigiisa aanay taasi ahayn daacadiina uu kuba dadaalo adduunyadu dee waa wixii uu kuba gaadhayaan leenahay waa masracadeed adduunyadan madmuumka ah waa taa ayay noqonaysaa ruuxii isagii uu kuba shuqloomo kol hadduu daaco iyo iimaan iyo ama khayrkii kagaba shuqloomo adduunyada guud ahaan ziinadeedii amwaasheedii awlaaddeedii iyo waxeed iyo jaaheed iyo mansibkeed waa shumiun waa saancadun waa balaayo iyo shar-une wax kalay u tahayba maba jirto xadaثna cثmaan الmؤdin qal xadaثna cawf عan الxasan عan cutay bn ضmrata qala anahu qaal cثmaan ibn اlhaytham aabihii haytham baa la yidhaha oo dee cuثmaan ibnu haytham ibnu jahmi ama jadubal kale kuyadiisana abu camrin baa la yidhaha waa nin ay reer cabdilqays horta nisbadiisu ay tahay oo reer basraa mu-adinna ahaa waana nin hiqo ah oo lagu kalsoon yahay laakiin markii dambe isbedel xifdigiisi iyo waxyaalahaas uu kuba yimi oo uu aqbali jiray talqiinta iyo wixii loo laqino dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaana ka mid weeye kolley bukhaari iyo nasaa-i unbuu kutubtoodan ama dee bukhaari kanun mahay waa saxiixana waa ku sugan yahay nasaa-i naysna waxbaa ka wariya afarta kale see riwaayo kutubtooda kuma laha cawfka ka dambeeyana waa cawf ibn abi jamiila ama cawf lacrabi aynu soo maray iyo xasan اlbasri ama cutay ibnu damrata cutay ibnu damra waa nin reer tamiim oo isna reer basre ahoo lagu kalsoon yahay oo taabiciintii dhexe kaba mid ah kitaabkeenan aladab lmufradna waa kan nooguba sugan bukhaariga kale kuma sugna tirmidi iyo nasaa-iyo ibnu maajahna riwaayo waa ku leeyahay markaa muslim iyo abu dawuud iyo صaxiixa bukhaari riwaayo kuma laha ee saddexda kitaab ee kale iyo aladab lmufrad laakiin waa nin hiqaan leenahay cutay ibnu damrata qaale wuxuu yihi cutay ra-aytu waxaan arkay cinda ubayin ubay ibnu kacab agtiisa rajula nin baan ku arkay oo ubay ibnu kacab waa saxaabigii jaliilka ahaa ee waxa weeye ba aqra'ukum ubayna rasuulka ilaahay yidhiba ama dee waa ka xagga qiraa'ada qur-aanka idinku yaqaana saxaabadii buu la hadlayay waa miise iyo khaasiyo uu lahaa waa ubay ibnu kacab rajulan kolley ninkana xaafid cutaye wuxuu kaba dhigay inuu haalitha yahay ubayina waa nin qadiim oo hore waqtigii khilaafadii cumarba uba dhinto kolley ninka soo gaadha adugaa see bal waxa weeyaan waa dee taabici bal cutaye nin baan ku arkay cinda ubayin rajula nin tacazaa bicazaai ljaahiliyati macnaa nisbo sheegtay oo jaahiliyada intisaabkeedii iyo wixii ay jaahiliya dadkeedu laba iman jireen buu ku hadlay oo ku dhawaaqay atacazina alintisaab walintimaa ila alqowm baa la yidhaha waa iyadoo dee loo nisbo sheego waa isagoo idha dee anaa reer reer hebela ama inta badan tacaziga waxay isticmaali jireen markaa dee uu ruuxu cid kaleba uqayshanayuu yaa reer hebelayu weeye dee qabiiladaadi ama dee qolanimadii sida xun loo adeegsanayay sida maanta soomaaliba si xun loogu adeegsado oo rasuulka ilaahayna xataa haddii aanay reerihii dee waxa weeyaan laguma fahmi jiray ahayn oo awsaaftii fiicna waa muhaajiriin iyo ansaar waa laba dee matalan marka la eego wasfi oo fiican oo dadkoodna ay ammaanan yihiin taas oo kale haddii si qolonnimo iyo tacasub ahaan loo adeegsadona rasuulka ilaahay mar ay dhacday nin laba nin oo ceel ku wada kulmay oo is-afdhaafay oo qhaswona waa lagu jiray midkoodna muhaajiriintii ahaa midna ansaar inay dee intay halkii imalaan midkoodka kale ayuu laaday markaasaa midna uu yidhi yaa lalmuhaajiriina midna yaa lal ansaar maaha qolonimadii iyo wixii dee jaahiliya la yaqaane waaba muhaajiriin iyo ansaar waa labadaa wasfi ee fiican ee maxmuudka ahaa laakiin habkii loo adeegsaday baa habkii dee markaa la eego reerahii kale loo adeegsanayay qolonimadii ahaa ayaa rasuulka ilaahay muxuu yihi xaaladaasba dacuuha fa inahaa muntina faraha ka qaada waana arrinka caynkaasi waa wax uraya oo qadmuunba xataa taas bay ahayd waa laba ninoo midna yidhi yaa lilmuhaajiriina midna yaa lansaar haddaba in tacazigu waa iyadoo la yaa la qurayshin yaa la tamiimin adigu yaa reer hebelay dii weeye haddaba nin baa taas yidhi bicazaa'ir jaahiliyati faacadahu uu qaniinsiiyey ubayun ubayi walam yukanih ina kinaaye iyo hadal uu yar asturay oo cibaaro dee hadalkii lagama fahmi kara laakiin dee cibaaro lagu dhawaaqi karayo hufan oo dee taas lamuu iman manaa u qaninsiyado waa maxay kolley lafdiga xadiidka baa ay noo soo socotaaye wuxuu ku yidhi weeye icdad bicayri abiika weeye u qaninsiyeydo wuxuu ku yidhi waxaad qaniintaa aabbaha de waxa weya waa cawradiisii hankiisii ama ayrkiisii waa saxaabigan baa taa ku hadlay dee lafdiga imaka kolley de waa magacii sariixa ahaa buu la yimi oo de imaka way adagtay inaad magacee aynu u naqaano sariixa kuba dhawaaqno iyaguna inta badan han iyo waxyaalay ka cabiri jireen waana tii aynu soo marnayba dee lafdigan faaxishkaa yar foolxumada leh in layskaba dhowroon u habboonaynba in xishoodkuna waxyaalaha caynkaas oo kale ah in dee bal cibaaro yar asturan oo laga fahmi karo oo waxa weeyaan taas aan caddayntii ahayn umuuraha caynkaas iyo baabkaas oo dhan loo isticmaalaana wax shee madluubay ahayd laakiin arrintan waa ciqaab ahaan waa ta'diib ahaan muu isaga kinaaye iyo lamu iman ee cibaaradii saxiixa ahayd ee cawrada ragga looba isticmaalayay isagoo isticmaalaya ayuu hi ayuu qaniinsiyeedo uu yihi icbad biayri abika waya ayrkii aabbaha qaniin taas buu ku yidhi waa saxaabigii jaliilka ahaa bal kaba cabiray sayid almuslimiin bain cumar ibn اkhadaab ayaa taa yidhi walam yukanina ujeeddadu han iyo waxyaalaha la midka ah ee macnihiisii leh ama lagaba fahmayo isagii laakiin dee hadal la odhan karoo lagu dhawaaqi kara ah taas kinaayadaa lamu iman waa caddeeyey fa nadara ilayhi asxaabu dadkii la fadhiyey iyo xaggiisii soo dayey way qoonsadeen maxaa helay bay idhaaheen maanta dee waxa weeyaan sayidka muslimiintaba ama dee taa ubay ibnu kacab maxaa helay hadalku ku hadlay muxuu yahay hadalkii bay qoonsadeen iyo cibaaradu isticmaalee cayda ahayd ayay qoonsadeen qaala markaa wuxuu ihi kaanakum waxaawad moodaan kartumuhu inay inkirteen oo hadalkaa iga soo baxay aqoonsateen faqaala waxaanu idhi inii anigu laa ahaabo ma haybaysanayo fii haadaa waa arrinkan axadan abadan axad weligayba ugama haybaysanayo waan ku odhanayaa lafdigaas dee cayda caynkaasa waan kuma odhanayaa hadduu ficilkan ku dhaqaaqo muxuu taa u leeyahay inii anigu samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo man tacazaa ninka u nisba iyo sheegta bicazaa'ili jaahiliyati jaahiliyada dee waa intisaabkoodii iyo reer hebelaydaas faciduuhu qaniinsiiye halkan sidan baa kitaabkeena axmed oo kale oo xadiidka la wariyey keyrkiiba waxaa riwaayadooda dhacday ama riwaayo faaciduuhu bihani abihi aabihii hankiisa markaa walaa tukanuu kinaayo han iyo waxaa ha ka cabireen han dee kolkol oo waxyaalaha ma yustaqbax oo dhan ama han way odhan jireen balkaa han oo kale kolkol hankana laftiga markay craabtiyo sheegeen waata asmaa lkhamsa aya ay kuma soo daraanee lix gabadhigaan macnaa ha odhanina cibaaraadkan dee layskaba isticmaale lagu hadli kareen ruuxa lagu qoonsanayne dee latifan ama kinaayada ah taa ha odhanee lafdigii sariixa ahaa ee caddaa taas u isticmaalo qaniinsiyadu dhaha qaniin dee biayri abika taas qaniin ku dhaha walaa tukanuuhu hawgaba kinaayoonina oo macnaa ku dhaha icbad biayri abika oo in ayrka han iyo waxyaalo kaliya ha isticmaalina waa tankiil daraaddeed weeye iyo ta'diib iyo zajrin waxaan lagaba zajrinayo macnuu waxa weeye horta dee rasuulka ilaahay baaba dee yaa reer hebelay iyo intisaabka caynkaas hataa xataa waa dhawaaqa laguma dhawaaqayo iska daa iyadoo dee ficil ka dhaqaaqo oo dee hubkii inta laysuba soo qaato taa dariiqaa dari dhiig iyo waxyaalayo laguma daadiyo tacasub ahaan loo daadinayo iyo dee tadaalumkaas hadalkeedaba daaye hadalkan buu kaba dhigay inuu wax urayo oo qadhmuuyaho ha odhanina fara kaba qaada intaas xataa lafdigii fiicnaa iyo wixii dee shareecadu ay ogoleyday jidaysay waa muhaajirnimo iyo ansaarnimo haddii jaanibkaa kale loo adeegsado waa tahay yaa lilmuhaajiriina yaa lil ansaari rasuulka ilahi yihi dacwaha fa innaa muntina ootay kuma soo baxday dee taabahd iyadoo mid yidhi yaa lilmuhaajiriina midna yaa lil ansaari laba inan oo meel ceel kuma kulmay oo dee wada hadlay uun isafdhaafay uuna midkood malaakii kale yar laaday tani waxa weeye haddaba ninkii jaahiliyada cazeedi waa intisaabkeedii iyo intimaheedii xaggii qabaa-isha yaa la fulaanin iyo yaa la baqurayshin iyo yaa la tamiimin iyo waxa ay odhan jireen ruuxa waxaa ka maqashaan hadalkan ku dhaha waa zarjin idinkoo ka zajrinaya dhaha ha cad weliba dee lafdiga haw hufin oo lafdi yar ladifan oo asturan oo taasaa ku tidhahan yaanay jirin tan uba caddeeya waa ciqaab ahaan taas oo kale waa si abubakr oo kale radia allahu tacaala canhu maalintii xudaybiye isagoo rasuulka ilaahay ag joogo dee markuu yimi in qoraysh xaggooda kaba socday markii dambe waa islaamay horeynu usoo maray kitaabkanba curwat bnu mascuudin markaas ninkaa la odhanayay ee reer markaas haqiif markii dambe iyaguba ay dileen oo islaamay ayaa hadallu yidhi rasuulkii uu abubakar qoonsaday rasuulki ilaahayna uu la hadlayaa oo wuxuu lahaa waxaan arkayaaba dad meelo kala duwan waa jaaba jaabaa dadkan aad wadataa waa rasuulki ilaahay suu kaba cabiray abubashbuu kaba cabiray waxaan arkayaaba waa jaabo jaabo aada soo uruursatay oo hadhow haddii dagaal runi ay noqoto dagaal dhaco kaa carari doona markaasu hadalkaas baa abubakar dhibsaday oo yihi naxnu nafiru canhu imsas bibadri laata oo cibaaradu ka cabire waxaad mudmuudsataa laata waa sanamkii weyneynaya waa sanamkoodii ugu weynaaba khaasatan reer thaqiif iyo badrigeed badriguna waa farjiga dumarka ama inta markaa dee malaa khitaanka iyo loo gooyay intaasaa la idhaha muu dhowrlowrine kaa leefleef buu ku yidhi ama muudmuudso ninka odayga ahaaye waa reer dhan buu odaygooda u ahaa waanay soo direen qurayshna uu ka socdaa isaga quraysh mu ahayna arrintuu doonayay inuu dejiyo oo yihi bal anaayo sidaasuu usoo galay waa odaynimu kusoo galay dee rasuulka ilaahay dadkii wax ka dhexeeyeen markaa mu ahayn ayuu cimaaradaa ka cabiray waa xanaaqo ka xanaaqay hadalkan uu leeya waa ka carari doontaan kaa waa dee wax weyn laatada u weyneyna markaasuu ninka yihi wa ayo ninka hadalkaa i yidhiyo waxaa lagu yidhi waa abubakrin abubakarna dee nin qarsoon maahaynoo deetuu yihi haddaanu abaal bu igu lahaa weli aanan gudine haddaanu abaal igu lahaa aanan gudine aanu jirin waanu jawaabi lahaayeen laakiin kaas abaal buu igu leeya weli aanan gudin markaa taasxiisi waa dhaafaya wey bal hadda waxaan leeyahy waa lafdiganoo ku dhaha weeye icbad bicayri abik iyadoo dee lafdigeeni sariixa la isticmaalayo ciqaab ahaan iyo tankiil ahaan kaa qadiin ku dhaha in isaga ku dhaha ruuxa waxaa ka maqashaan idinkoo hadda dee ku caayaya idinkoon dee hoos ugu dhigahayn iyadoo taas aa dhaha arrinkuna waa lafdigan xumidiisa iyo ka dheerayn dadkii lagaba dheeraynayo waxyaalaha caynkaasa weeyo yaa reer hebelaydu waa xumida ay leedahay aataarta xume kaba dhalanaysa iyo taas oo kale iyo bal foolxumada ay leedahay taas baa rasuulka ilaah yidhi faciduhuna ziyaadada bihani abihi waxay ahaydba waa ay kitaabka axmed iyo baabade ay raacsan tahay ama riwaayadoode walaa tukanuhuna macnaa kinaayo lafti idinkoo had iyo waxyaalo kale iyo lafdigaa cid kastaaba iskaga dhawaaqi karteen la ceebsanayn haddii lagu dhawaaqo ka an isticmaalayn lafdigii la ceebsanaya afka laga dhowrayay idinkoo isticmaalaya taas فاعضه ولا تكنوه حدثنا عثمان قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن عتي مثله وسند أو ما يقول الرجل إذا خدرت رجله بل وحي أولاني الشخص رجل هو مثال إذا خدرت هذي كبوبيوته رجله لكتيس ولكت هذي كبوبيوته بل وحي أولاني خدر هو كبوبيدي ويب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال أنه قال كلي حديث مرفوع وما سعده هل كان كلي مرفوع نمنا ملال لقو وليبا وحوي أدو كلي تاسين وما سبنا ولفظ موقوفة إنه سعده لفظ موقوفة إنه سعده oo wuxuu yidhi bal markaa xagga karagga kale waan wada garanna abu nucaymna fadl bnu dukayn kale waa imaamka abu nucayme in badan aan kitaabka kusoo aragnay kolley akhbaaro kala duwana lahaa casharku haddaanu dheerayna waxaabaan akhbaartiisa qaar soo yar naqli baan lahaa bal cibar iyo ama waxyaale ay kuba sugayihin cibar iyo ay umuuro kuba sugayihin sufyaankuna waa sufyaan thawri abu isxaaqna waa abu isxaaq asabiici laakiin waxaa sanadka kusoo kordhay oo hore aynaan usoo maray cabduraxmaan ibnu sacdin waa nin ina cumar mawaalidiisii kaba mid ahaa alqurashiyina nisbada hadduu kutubta qaarkood u dhaco waa wala ahaan waa reerkii welihiisa lahaa ibnu cumar baa quraysh ah waana nin reer kuufa ah imaamkii weynaaye nasay oo kollay dadka tasaahul iyo jaanibka lagu yaqaan maha bal baa dadka jaanibka ku ad adag haddii tacdiil iyo taanibka ay noqoto waa tawhiiqiyey oo dee kollay waa quwan ayuu tilmaamayaa waa hiqa ayuu yidhi laakiin kitaabkeena waa taabici dhexan ah kitaabkeenan aladab mufrad inbuu riwaayo inoogu leeyahay xataa nasay ha tawhiiqiyo kitaabkiisana riwaayo kuma laha ninkaas baa wuxuu yihi khadirat waxa kabuubyootay rijl bnu cumara ina cumar lugtiisii ayaa kabuubyootay oo dee waa kale waa iyadoo malaa dee fadhigii uu fadhiyey habkii loo fadhiyey uun yar curuuqdii dhiigiiyo waxyaalahaasi ay ka yar kala joogsadeen oo taasuune faqaala lahu rajulu nin baa yidhi markay laftiisa kabuubyootay waa nin baa ku yidhi ina cumar buu ku odhanayaa maaha xadiid marfuucah deeg udkur weliba ibnu cumarna nin kalea ku yidhi meesha fadhiyey uun waa wixii ay caado iyo dee isaga lahaayeen markay taasi timaado udkur waxaad xustaa ood sheegtaa axaba naasi ilayka bal waxaad magacowdaa dadkaad ugu jeceshay ciddaad ugu jeceshay ujeeddadu malaa dee waxyaalaha way fudaydinaysaa bay leeyihin waa iyagu waa waxay yaqaaneen uun oo dee taasa imaka maa xadiid marfuuca ibnu cumar xataa ma dee waa hadalkan lagu yidhi nin majliskii fadhiyaa yidhi faqaala wuxuu yihi muxamadu dee axabu nnaasi ilaya dee ruux kastoo muslimana waa taase islaamkiisu fiican yahayba waa muxamed buu yihi oo muxamed baa dee axabu nnaasi ilaya maxay logti noqotay halkan inooguma sugnaa wixii markiiba maka ba-een dee way adigu bal markaa waa taas weeye kollay nusqo malaha riwaayadka ibnu sunni riwaaye uu leeyahay ayaa yaa muxamedaa dhacday yaadaasna waa nudba ahaanuun waa iska tadakurun waa tan aan adxiyaadka dhexdiisaba asalaamu calayka ayuha nebiyo la khidaabayne istiqaase iyo isticaaniye baabkeed ma aha oo bal taase laakiin haddana bal taa weeye horta in waxaanay barhkood yidhaahaan dee xaggan marka la eego in arrinkani de waa waxyaalo dee shay iskaba caadiya oo malaha habkii loo fadhiiyo saas kaba yimaada in ama dhiigii oo kale yar joogso oo kale yar xirmay ama dee taasi waxay ku yar yimaadeen inu habkii loo fadhiyay oo kale ruuxuu in ciddan u aada u jeceliyay u xusayyo bal maalan shawqa jaanibkaas oo kale iyo malaa diirin ay dee adigu kolley jirhkii iyo waxyaalahaas iyo in irtiyaaxan uu cidda uu noqonayo oo wax dee uu kuba farxayo oo jirhkiisa uu kuba farxayo malaa furfurnaan iyo waxbay keenaysaa bay leeyihin calaa kulli xaalin bal horta asarkani waa inoo soo arooray in sanadku markan cabdiraxmaan ibnu sacaad iyo dee intii ka horreysay ba eegno waa sanadkaa rijaashiisu hiqaata ee cabdiraxmaanna aan idhaahno aan nidhi waa la tawsiiqiyey laakiin waxaa xadiidka riwaayadkiisa dhacday abu isxaaq baa maanta iyadoo ikhtilaadna fii akhiri cumri ku yimi idiraar kaba yimi oo macnaa dee san imakaan hayna can cabdiraxmaan ibni sacad iyo bal durub kale oo bal maalan cid kale sheekhyadiisu ay tahay iyo bal riwaayaad yar kala duwan baa yimi oo xagga marka la eego abu isxaaq oo nooc idiraab markay noqonayso bal cidda ama sanadka ahaanuun sanad ahaanuun ee bal macnuhu taasba weeyaan oo ruuxii oo waa shayna malaa ay iska dhaqan ahaan iyo caad ahaan iyo ay uba yaqaaneen wey oo faqaala moxamed bu ibnu cumarna tii markiisii lagu yihi ayuu yihi moxamed oo ay barhkoodna leeyihiin uun ujeeddaduna waxa ay tahay halkan ruuxii maxbuubkaa sheegitaankiisa iyo xusuustan oo kale waa jirhkii ayay irtiyaax iyo furfurnaan iyo waxyaala uba keenaysaa tana aathaar bay iyo raad bay kuba yeelanaysaa taas ay iyadu kuba xambaareen un hadalka dee ay dadku iska caado ay u lahaayeen ee bal ruuxu markaas u kabowiyoodo inuu cidtii ugu jecelaa uu sheegayo hadal qaadayayba weeye taasna ay iyagu lahaayeen khatarkii iyo wixii iyo kabowyadii bay kaxaynaysaa baabulbishaarati biljannati tanna waxaan filayaa baabun keliya idiin taalla ee albishaara biljannana axaad xadiidkaya aada uga cadda way inoogu soo noqnoqon doontaa aniga nuskhadayda laakiin waa tataalo walow bayna qawseyn ay tilmaamayso baab nuskhooyinka qaarkood aan kuba sugnayn inuu yahay waa jannadii laysugu bishaareynaya waa dad janno loogu bishaareeye baa inooguba iman inay dee waa waxyi ahaanu mooyaane iyo rasuulka ilaahay xaggiisa oo taa lagaba ogaado mooyaane ruux sifo guud mooyaane cidda sifadaale inay gelanayso mooye laakiin shaksi gaara cidna janno uguma bishaareynayso oo janu gelaya uma jasminaysa haddaan nas jirin sade axaadiisan inooguba iman rasuulka ilaahay dadkii uu jannada uguba bishaareeyey kuwo kamida inooguba iman dee kuwo kalena way jiraan oon halkan imaka oo rasuulka ilaahay janno ugu bishaareeyo dee isagu waxyi ayay arrintu ahayd oo wixii uguba bishaareynayay ama dadka kale dee cidna naar looma goynayo jannana cidna looma jasminayo taas weeyaano waayo inagu qeybka iyo waxay xaaladu ku dambeynaysa warmahayneen xdثna مسدد qال xdثna يحيى عن عثمان بن غyاث qال xdثna أbو عثمان عن أbي موسى cثmaan بن غyاث الrاsبي aو الزهراني waa nin reer bصro oo ثiqaa weeye oo dadkii bal mثalا taabiciintii yaryarayd la wakti ahaa isagu yaanu cid arkinba صaxaabada ah buخaarي iyo mslimba labada kitaabba waa ku sugan yahay abu daud iyo نasayna iyagana kutubtoodu ku sugan yahay qaal ninkaas baa wuxuu yihi xadaana abu cusmaan abu cusmaan inahdi weeye taabicigii weynaa mukhadrabka waqtigii rasuulka ilaahina nin room buu ahaa markii dambena boqol buu dhaafay oo dee in badan buu rasuulka ilaahi kaba dambeeyey waa abu cusmaan inahdi cabdiraxmaan ibn mal can abi muusa anahu abu muusa kaana wuxuu aha maca nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa fii xaaidin beer iyo bastaan min xidaani madinati madiina basaatiinteedii kaba mid ahayd ayuu ahaa xaydku waa dee bustaanka khaasatan markuu gidaar kusoo wareegsan leeyahay deer leeyahay taas bay bustaan xayd kaba cabiri jireen waa bustaan marka dhexdiisii ku jiray bal markaa abu muusena waa daba socday oo rasuulka ilaahay meesha ugu yimi markii hore may wada socone rasuulka ilaahay baa amray markaa inuu kadinka fadhiisto oo dee kollay intuu ama xaajo gudanaya mata halkaa albaabka bustaanka uu joogo si aan dee dhibyaraan un ama dee laysaga soo gelin un rasuulka ilaahay dee waxa weeyaan horta ay bal loo sheego uu ogaado ciddii dee usoo gelaysay wafi yadi nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay gacantiisana cuudun qori baa ku sugnaa yadribu bihi uu ku dhufanayay bayna almaai watiin biyaha iyo dhoobada dhexdooda waa dee ceel agtii buu joogay uu kuba fadhiyay bal halkaa waxa weyaan dee dushiisii iyo ayuu kuba fadhiyey markaa biyo iyo mala meesha iyo meel dhooba iyo lahayd ayuu rasuulka ilaahay dee saa ruux fikirayaaba uu yeelo marka uu fooruro dhulka saas uu xarxariiqoo kale iyo taas buu wax ku yar dhufdhufanayay oo taa fa jaa rajulu nin baa yimi yastaftixu dalbaya iyaguna dee waa nin rasuulka ilaahay daba markii uu tegey masjidkii kaba waaye ee dadkii uu weydiiyey si abu muusaba yeelay la yidhi halkaasuu maray halkaasuu maray waa daba socday oo rasuulka ilaahay buu usoo socday oo markaasuu halka bustaankii buu soo gaadhay haddaba ninkii baa yimi isagoo dalbaya in laga furo albaabka isaguna sida xadiidka kuba yimi dee isagoo intan aada ugaba dheer baa xadiidka saxiixaya uu kuba sugan yahay fadaaisha abibakar bukhaari waa ku soo arooriyaa meelo kale oo iyaduna muslimna fadaa'il meelo kalena waa ku soo arooriyaa isagoo intan kaba dheerba rasuulka ilaahay baana yidhi balkadinka joogo imlika calaya albaab ama ixfad ilbaab riwaayadka qaarkoodna inuu markii hore taa doonayay khaasatan rasuulka ilaahay malaha si inuu sii fadhiyo muu amrina intii uu xaajada gudanay u yihi bal kadinka joogba markii dambena waa fadhiyey halkaasoo rasuulka ilaahay buu dee markaas si isaguba ka cabiray waxaan yihi laakunana bawaaba rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam fi hada alyowm haddaba nin baa albaabka yimi garaacay isagoo doonaya in laga furo faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam dee uu yimi rasuulka ilaahay uu sheegay ninka uu ahaana waa abu bakrin buu ahaaye uu sheegay faqaala wuxuu yihi annabiyu sala allahu alayh wasalam iftax lahu ufur albaabka kaba fur wabashiru biljannati janno ugu bishaaree fadahabtu waan tegey faidaa abu bakrin wuxun baabaan arkay ninkan albaabka istiftaaxa dalbaya inuu abu bakr yahay radia allahu canhu fafataxtu lahu wabashartuhu biljanna uma istaftaxa rajulu aakhara nin kale ayaa haddana yimi oo dalbay in lagaba furo faqaala rasuulka ilaahay baa yihi iftax lahu kaba fur wabashiru biljannati jannada ubisha ugu bishaaree faidaa waa cumaru wuxuu baaban arkay ninkaa kalena ee labaad inuu cumar yahay radia allahu canhu fafataxtu lahu lahu dee waa licumar wabashartuhu biljannati uma istaftaxa rajulu nin baa wuxuu fatxi dalbay ama dee furi in laga furo dalbay sityataadu waa tii dalabka faa'iideyneysay rajulun aakharu nin kale wa kaana muttakian rasuulka ilaahay wuxuu ahaa markaa mid jiqilaysan oo dee hagaaga umuu fadhiinaya dhinacbuu waxunbustaa ugu jiqilaysna fa jalasa uu soo fadhiistay rasuulka ilaahay wa qaala wuxuu uhi iftax lahu wabashirhu biljannati janno ugu bishaaree calaa balwa maca balwa waa imtixaan iyo balaayo tusiibuhu asiibi doonta oo asiibaysa macnaa jannada ugu bishaaree una sheeg in balaayo iyo imtixaan asiibaya uu jiro calaa balwa maca balwa tusiiba o takunu ahaanaysa fadahabtu waan tegey faidaa cuhmaan waa calaamtii nubuwada weligo dee waa wixii markii dambe nihaayadiisu ay noqotay in laba dilo oo dulmi lagu dilo taas bay ayd balaayada rasuulka ilaahay sheegayay faidaa cuhmaanu fafataxtu lahu faakbartu biladii qaala wuxuu yihi ayaan u sheegay oo qaala wuxuu yihi markaa cuhmaan biladii faakbartu waxaan u waramay abu abu muusa ale biladii kii qaala uu yihi qaaladan faacilkeedu waa nebigu salawaat ullahi wasalaamu aleyh o ah wabashiru biljannati calaa balwa tusiibuhu aw takunu markaa qaala qaalada dambe faacilkeedu waa cuhmaan cuhmaan baa deeta markaa yidhi allahu lmustacaanu dena belaa iyadoo waa tan ilaahay baa akla weydiisto kaalmo oo ilaahay baan weydiisanaya inay u kaalmeeyo arrintaas bal maxalu shaahidku waa bishaarada jannada waana wax daahira baabu musaafaxati sibyaani caruurta yaryar gacan qaadkoodii la gacan qaadayay ayuu baabkeediiyo kollay abwaabtii musaafaxada iyo salaamtii iyo waxyaalo ayaa in sha allahu tacaala inoo bilaabi doona iyo mucaanaqa iyo axaadiis isdaba socon doonte xadaثna بن شhaybةa cabdالرaحman بn cabdالmلك الxiزamiي qala xadaثna بن نubatةa عan salmةa بn wardani qaala raأytu anas بna maliki xagga sanadka ibnu shaybahan horeynu kitaabka ugu soo maray waa nin markaa cabdالرaحman ibn cabdimلك ibnu shayba la yidhaaho shayba markaa awowgii buu noqonaya magaciisu waa cabdالرaحman abihi waa cabdimلك shaybana waa awowgii horeyna usoo baray alxizaamiyuna nisbatun ilaa xizaam weeye waa sheekh bukhaari kolley kutubta kuma badna isaga naftiisa wuxuu ka wariyey saxiixana waa kaba wariyey aad bay uba koobantahy halkan xadathana bnu nubatata ii taalla nusqooyinka qaarkood abu nubatata dhacay halkana aniga ibnu nubata ii taal labaduba waxaan leenahay waa sawaab oo ninkan magaciisa waxaa lagu magacaabaa yunus ibnu yaxya ibni nubatata eg yunus baa magaciisu yahay aabihii waa yaxya awowgii baa nubata ah marka haddii la idhaha ibnu nubata awowgii baa loo nisbeeyey waana sida inoo taalla haddii la idhaha abu nubatana kunyadiisa isaga ay tahay oo abu nubatana waa la yidhaahaa awowgiina waa nubata kolkolna sidan oo kale awowgii baa loo nisbeeya markaa ruuxii dee kutubta taraajimta ninka kaba baadhaya ibnu nubatun qaata waxaa la arkaa inay hore aan u helin abu nubata hore ugu heli laakiin ibnu nubata waayo waa awowgii baa loo teeriyey saasoo kaleo xataa waa ihmaaliyey halka ib markuu abnaada joogo xaafid ibnu xajar taqriibka ibnu nubata muu soo dhiganba laakiin abu nubata waa xagga hore waa ku sheegay bal markaa waa nin baan leenahay reer bani umaye ah haddaanu mawaalidii noqono reer madiinaa oo kitaabkan adab اlmfrad iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maajahna kuba sugan riwaayo ku leh xaaf ibnu xajarna saduuq kaba cabira atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyeyna kaba mid ah wuxuu yihi markaa salamat ibnu wardaan buu kaba warinaya waa nin taabiciya oo siday noo soo socota mawaalidii reer bani laytha walow kutubta alaythiyu ay u dhacdo laakiin waa wala ahaane maha reerka inuu kaba dhashay kunyadiisana abu yacla la yidhaha lakiin waa nin daciifaan leenahay ninku isagu salamat mnawarda waa nin daciifa oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mida walow xadiidkan ama aharkan uu albani kusoo arooriyo saxiixu ladab اlmufrad kana cabira isnaadku inuu xasaya isagoo hadda salamo un kaba bilaabay horta laakiin salamat mnawardan waa nin daciifa wuxuu uhi qaala ninkaasi ra-aytu waxaan arkay anas bna malikin anas ibnu malio ayaan arkay yusaafixu xaal uu gacan qaadaya naasa dadkii waa waqti dambe waayo waa siqaara taabiciin weeye anasna wuu da' yahay saxaabada mucdamkood iyo caamadoodii ay dhammaadeen oona adduun cidi ka jooginba milad mooyaane oo dadkii gacan qaadaya fasa'alanii wuu weydiiyey man anta yaa tahay ayuu igu yidhi faqultu waxaa ihi mawlan libani laythin mahaba asalkii ee waa mawaalidii reer bani lay mawlan baan ahay libani laythin usugnaaday reerka famasaxa calaa ra'sii halaatan madaxaygii buu mastmari gacanta mariyey saddex goor waa dee uu yaraanay isagu dee waana gacan qaaday oo halkan bu almusaafaxatadii sibyaanta ayuu imika maxalushaahidkunayay wa qaala waxaanu yidhi baaraka allahu fiik allaha ku barakeeyo bal waa musaafaxadii sibyaanta baabulmusaafaxati musaafaxada baabkeedii waaya si guud hadda musaafaxada waa isgacanqaadkii horta waana adab fiican oo dee aadaabta islaamka kaba mid ah waana sunno culimadu ay guud ahaan kuba ijmaacsan yihiin laakiin dee sunno mujarada maaha waa sunno ku xidhan salaamtii laissalaamayo dee ruuxu hadduu gacan qaadun ku kaaftoomona assalaamu calaykum layso odhan sunnihii ma noqonayso salaamtii shar dee sharciga ahide assalaamu calaykum waraxmat ullaahi bay raacaysaa say noo soo socotona waxyaalihii tamaamkeedii ama taxiyada tamaamkeedii iyo dhammaynteedii bay kaba mid tahay bal markaa waxaan leenahay ciddii ugu horreysayna waan arki doonaaye waa sunno cinda talaaqi cinda talaaqi lay u ijmaacsan yahay oo dee shay maxmuud ah bal fadli gaarana axaadiid qaar baa uba timi oo imka haddii dee laba ruuxoo muslima ay isgacan qaadaan oo ilaahay ay ku xamdiyaan oo istikfaar iyo dembi dhaafna ilaahay weydiistaan abu da-uud iyo ibnu maaja iyo way wariyeen waana fadli camal yaroo kooban oo fadli weyn lagu helayo inay dembi dhaaf lagu mudanayo waa iska canqaadkii waa salaamtii iska canqaad laba socotay istikfaar iyo xamdi ilaahay iyo baltaasi ay laba socotay intaani kala tegin in looba dembi dhaafayo ayaa xadiidka kuba yimi weeye bal miyadna riwaayo waxaa kuba yimi in imaam nawawi raximah llahu tacaala kitaabka adkaar kuma soo naqliya sanadkeeda ibnu sunnu kasoo naqlaya laakiin sanadku waa iskaba fiican yahay anasna xadiidkii buu ahaa rasuulka ilaahay inay yarayd baa ammaanay dhac ahayn ruux hadduu gacantiisa qabto oo uu dee gacan qaado aanay kala tegin ilaa uu yidhaaho allahuma atina fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqida cadaab annaar bal waxaan la yidhi markaa ducada waqtiga caynkaasa dee lama hel lama xusuusto oo hadiyo goor waa khayrka inta badan wax kaloo kaa jeedinayaa jirte laakiin iyadoo salaamtii sharciga ayday dhacday oo la iskacan qaaday oo weji furfuran la isku qaabilayo ilaahayna lagu xamdiyey istikfaar iyo taas iyo dembi dhaafna lalaba yimi labadii muslimka aba kulmay waxay ku mudanayaanba dembi dhaaf bay kuba mudanayaan axaadiisna waa xadiiste inoo timiba taas kutubta aan sheegayana inooguba sugan waana sunaan kale culimad maalkan dee imaam nawowi iyo hortiina waa imaamkii weynaaye cisudiin ibnu cabdisalaam iyo qolooyin kaleo dee kutubta xanafiya keyrkoodba way kuba sugantahy waana umuure iyagu jiray oo ah dadku inay ka caadaysteen salaada subax iyo salaada casar dabadeed markaa salaada laga baxa in la iskaga canqaado iyagu taa hadday caado lahayd de haatan malaa way inqiraaday magaaladeednan iyo ama way yaraatay be kollay dir laba iyo intan degaankaas horta ama dhulkaas oo dhe caada isaga lahaayeen shanta salaadood ba labadii ruuxee wada fadhiyey ag fadhiyey hataa dhici karta ninku markii hore waa soo fadhiiso asalaamu calaykumna ninkii kuma odhan ma cagaan qaadan markaa asalaamu calaykum la yidhaaho inay isgacan qaadaan oo dadkii ay gacan qaadaan de kolley culimada taasi iyada wax asalay leedahay musaafaxadu waa kulanka hore la kulmayo waa kulanka la kulmayo taas bay haddii labada ruux markii hore aanay kulminayo iyadoo salaadii lagu jiro uu laba yimiyo markii salaadii laga baxay dee taas uu laba yimaado taasna dee waa maxalkeedii way noqonaysaa laakiin waqti ahaan in loo caadaysta uun kalley imaam nawowi kitaabka adkaarna uu kusoo qaadaa ibnu cisudiin ibnu cabdisalaam qawaaciddiisa waa soo qaadaa aymo kale oo dee ugaba sii hadal badanna way jiraanbe waxay kaba dhigaan dee taas oo kale dee inaanay ahayn wax dee shicaar islaam iyo wax sharcanba ah barhkoodna ay kuba tiriyeen dee bidco oo kale iyo taas ay kuba tiriyeen oo maxalkeed maaha salaamtu waa cinda talaaqi musaafaxadna oo taas waqtiyo qaar lagu khaas yeelay dad aan marka kaleba isa salaamayn ruuxan markan imika u salaamay hadday dariiqa kuba kulmaan xataa asalaamu calaykumna ma odhanayo isagoo dee salaadii ku jira waa dhinaciisuu fadhiyaa uu salaamay salaadii marka laga baxay haddii ay kulmaan ay iska soo horbaxaanna xataa isma salaamayaanbo asalaamu calaykum iyo taas ma tahay dee wax sharciga markaa taasi ma aha ee waa cinda talaaqi ayay tani tahay haddaba taas buu baabkeediya xdثna حجاaج wyn mnhاl qال xdثna حمد بن سلمة عن حmayd عن أنس عن بن مالك qاaل لma jaء markuu yimi أهلاليمani reer ymaneed markay yimaadeen ayuu qاal النبiyu صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay yihi qad أqبلa أهلاليمani reer ymaneed baa soo qaabilay dee dhammaantood may wada imanee dad badan baa kaba yimi un meeshii waftiyadoodii وhm iyagu araqu niman jileec badan weeye quluuban xagga quluubta minkum waa dad idinka qalbi jilicsan way ka qalbi jilecsanaayeen dadkii kale fahum iyaguna awalu man dadkuwii ugu horreeyey weeyo jaa bimusaafaxa musaafaxada waa sunnaha aan leynahay mujmacun calayha cinda talaaqi taasoo kale ee waxa ay tahay dee faa'iidadaa weyne ay kuba sugan tahay haddii bacda salaam istikfaar iyo xamdi iyo laba raaciyo in dembi dhaaf baa lagu mudanaya camalka yare kooban si ibnu maajaha yidhaah ee haddana fadliga intaas leg laguma mudanayo ee iyaga ahaaba ciddii ugu horreysay malaa waa laysa salaami jiruun iska canqaadkan ciddii ugu horreysay laba timi laakiin de waa sunnaha inoo sharciga aho macnaa cid musaafaxada muujisa daahirsata oo ku dhaqanta ayay uguma horreeyeen reer yamaneede fahum awalu man jaa bilmusaafaxa xdثna محamed بن صbaحi qاl xadثna ismاعيل بن زكريا عan أbي jaعفr الفrاي عan cabdاللahi بن يزيد عan الbrا بن casm abي jaعفr الفrا waa nin reer kufa oo magaciisa salman iyo kaysan iyo ziyad iyo intaba way idhaahdeen lakin waa nin hiqo oo taabici ahoo markaa bukhaarي iyo نasaa-i ay wax ka wariyeen cabdالlahi بن يزيد الkhadmina waa صaxaabiyo isna عan الbrا بn casimi qaal min tamaami تaxiyati salaamta tamaamkeeda waxa kamida waa waxay ku dhammaanaysay ku buuxsamayso an tusaafixa akhaaka walaalkaa inaad gacan qaado oo dee assalaamu calaykumtu waa tii sharciga ahayd waana cibaado waa fadli weyn bay leedahay laakiin waxaa waxyaalaha ay ku buuxsamaya kamaalkeeda iyo tamaamkeeda ka mid ah iskacanqaadkan la iskacanqaadayo dee fadli weynna way leedahay waana sunata aan leenahay cinda talaaqi lagu ijmaacsan yahay baabu masxi mar'ati oo barhkood baa yidhaha weliba kamaalkeedu an takuna bilyadayn bal gacantii keliya horta ha laba ilaaliyo kolley xadiid baa inoo yar dambayn doona dee rasuulka ilaahay oo taas bal malka wax sidaasa lagama qaadan kareen baabu masxi mar'ati ra'sa sabiyi haweenaydu masixitaankii ay masaxaysay ilmo yar maadee nin baalig oo weyn oo ajnabi kaba ah taa ma aha ee waa inankii yaraaye weli qaan gaadhin haweeneydna waa haweeney ajnabi aba bal madaxiisa inay gacanta mariso iyadoo u ducaynaysa baraka ugu ducaynaysa taa wixii kuba yimi iyo jawaaskeed umuurahani waa inay taasi banaan tahay xadaثna cabdالlahi بn abi swadi wa cabdالlahi بn mحamed ibn abi swad horeyna usoo maray abuswadkana awo buu noqona qaala xadaثna ibrahim بn marzuqin الthaqafiyu qaala xadaثani abi ukana an cabdالlahi bn zubayr bal ibrahim بn marzuq iyo aabihii hore umaynaan soo marin markaa ibrahim بn marzuq iyo aabihiiba kitaabkeenan unbay ku sugayeene meel kale oo kutubtaa kale usuusha iyo umuhaadka iyo wixii soo raacayo riwaayo ku leeyihin ma jirto labadaba ibnu xibbaan kitaabkiisa hiqaat athiqaat buu ku soo arooriyey labadoodana xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa dee ka horena wuxuu yidhahaa maqbuulun min ataasica waa maqbuul ruuxaaduu maqbuula weeye xadiidkiisa marka cid kaloo la warinaysa ay jirto la qaadanayo waa nooc taqwiyo haddii kale layin buu ka cabir lahaana cidi kuba raacin oo atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeye aabihiina wuxuu kaba cabiraa maqbuul min araabica labadoodaba ibnu xibbaan hiqaadkiisa ayuu ku sheegay de waxa weeyaan albani oo kale iyo daciifka ayuu aharkan kusoo arooriyaa qismiga daciifka isagoo labadoodaba inay majaahiliyin kaba cabiraya khaasatan waa ninka taabicigahoo inankiisan ibraahim mooye cid kaleo wax ka warinaysaaba aanay jirin bal taasna way jirtaa qaala wuxuu yihi markaa ibraahim ibn marzuuq xadaanii abi wa kaana aabbahay licabdillaahi bni zubayr buu u sugnaa faahadahu lxajaaju xajaaj baa qaatay minuu isaga kaba qaatay anaa waqtigii dee fidnadii ay jirtay waqtigii xajaaj ninkaasa daalimkaa ee mubiirka ahaa isagoo ciidan wata reer shaam iyo dee wixii kala raacayba uu yimi maka korkeeda ee uu xisaariyey ee muddo lagu go-doomiyey waa saddex iyo toddobaatankii sanada xajkeedii xataa ibnu zuberiya iyagumay bixina qoladan kalea tawaliyayso magaalada dul fadhiday ugu dambeyn xataa manaajiqda lagu garaacay kacbada oo kale laguma garaacay bal taas bay ahayd ee dagaalku arrinkuna ku dambeeyey ugu dambeyn in la dilo cabdillaahi ibnu zubayr la dilo bal taas baa adigu ahayd cabdillahi ibnu zubayrna kollay muddo ayaabay ahayd dadkuna amiir mu'miniin kula mubaayacooday bilaada dhammaanteed ama inteeda badanna kolbaabay gacantiisa ku sugnayd laakiin markii dambe waxaa dhacday cabdimalik ibnu marwan khaasatan waayo waqtigaa hore ee mucaawiya dhintayba yaziid lama mubaayacoon oo maka ayuu tegey arrintu sidii bay kuba dhammaato dee malaa imro uu cid ooyo taa uu ismagacaabay ama isugu yeedhay may jirin maalintii mucaawiyihii labaad dhintay waxay noqotay cid bayca haysatay oo reer bani umayi ma jirin mucaawiya cid kale muu magacaabin mucaawiyaha labaad in cidna markaas may jirin waanu dhintay isaga waayo nin iska aan waxyaalahana shaqo ku lahayn dhalinyaro ahaa xanuunsanayay waxaana nin iska addoon ilaahay ahaayo waxaanba dee markaa iyo jaanibkan xiisaynayn buu ahaayo de waxay noqotay marka dadka badankoodu markaa de waxay la mubaayacoodeen bilaada badankeedana hantiyeyba cabdillahi ibnu zubayr xataa marwan ibnuxakam wuxuu doonaya kol inuu soo dhaqaaqo isaga uba yimaado ee cubaydullahi ibnu ziyaad iyo ciraaqiya laga soo saaraa joojiyo ra'yigiisii bedelo markaasuu isna ismagacaabay kole ciddii kaga xaq lahaydna dee ina zubayr buu ahaa markii uu ismagacaabay dabadeed ayay muddo socoto isagii sanad iyadoon gaadhin buu dhinto inankiisa cabdimalik dee adigu taas baa deeto markii dambe arrintii cabdimalik ay xoogeysatay ciraaq uu ka qaaday masar uu kaba qaaday ugu dambeynna waxa la isuguba yimiba xijaazoo xajaaj baa yimi uu xisaarinayay haddaba markaasaa malaa dee addoonkiisii ma aha wasiifkiisii ma aha kolley waaba kan isagii laga qaalib noqday isagaa qaatay weeyaan oo dee kolkol bay mawla alxajaaj kaba cabiraan markaas haddaba qaale wuxuu yihi waxaa odhanaya marzuuqe kaana wuxuu aha cabdullaahi bnu zubayri bacahanii mid idiray ilaa ummi hooyadii buu ii diray hooyadii ayuu ii diray asmaaa binti abi bakrin waktigaas boqol bay ku dhowdahay laakiin caqligeedu waa dhan yahay garashadeedu waa dhan tahay fa ukhbiruhaa markaasaa waxaan ugu warramayay bimaa yucaamilum xajaaj iyagii ma baxbixi karaanba aad buu u xisaariyey iyadna gurigu halkaa maaha lagu xisaarinayo malaa dee markay arrintii soo urureen weeyaane kacbadiiyo hareeraheeda un xaalada ay kuba soo ururteen dhulkii kale uu ka soo wada qaaday markaasuu u diray iyadoo hooyadii uu dee malaa warkii iyo uu gaadhsiinayo iyadoo dee boqol kuba dhow markaasaa maxay tidhi hooyadii dee kolley waanay markii inankeeda la dilayna way noolaydba bal si xun buu laba dhaqmo cid buu diru yihi waa in la keeno haddii kale waaba waxaan kaalay buu ku yidhi haddii kale cid kusoo jiidaan kuba dira iyadna iska diida ruuxgeesiyada ayay ahayd markii dambe isagaa u tegay oo yidhi bal ka waran wixii ilaahay ku sameeyey cadowgii ilaahay oo deetay tiri waxaan arkaa dee adiguna adduunyadiisii baad ka fasahadisay isaguna aakhiradiisii baad ayuu aakhiradaadu kaa fasahadiye rasuulka ilaahay laakiin wuxuu noo sheegay in reer thaqiif uu ka mid yahay mid kadaaba waa xadiidka saxiixa muslim iyo mid mubiira oo daalim ah kadaabkii waan aragnay mukhtaar bay ujeedaa de waa hore u socday marka mukhtaar ninkii la odhanayay marka ama mubirkiina laa ikhaalahu ilaa anta kii daalimkaa rasuulkii ilaahay sheegayna de waa adigaba adiga unbaa ku malaynaya de markaasu wuxuu yidhaha may jirin waa halkii haddana kaba yimi bal taas bay hayd oo haddaba ruux saasay hayd waana dabadii bay dhimatay markaas asma bintu abi bakrin wuxuu ugu warramayay faukbiruha bima yucaamilum xajaaj xajaaj suu kula dhaqmayo ayaan u sheegaya bu ihi maxalushaahidku waa tan weeye watadcuu lii markaanu imaado ede ayay ii ducaynaysay watamsaxu ra'si madaxaygana saasay gacanta waa duca ahaan iyo tabriik ahaan ayay gacanta saa u marinaysay dee waana qaa ma qaan gaadhin waktigaas muu qaan gaadhin bal markaa taasiisan u yeelaysay wa ana yowma idin wasiifun aniguna maalintaa nin qaangaadh ku dhow baan ahaa alwasiifna algulaam duna almuraahiq idanka aan weli mae muraahib noqonaya adigu yar waa la yidhaha wasiif waxaa kaloo lagu idlaaqaa addoonka haba weynaadeena waa la yidhaahaa khaadimka cid wuxuu adeegana wasiif waa la yidhaha marka addoonta oo kale wasifatun waa la odhanayaa laakiin macnaha loo jeedaa waa algulaam duna almuraahiq waaye kaa aan weli muraahiqa noqon en yar roonaane weli inan yar iskabaa waa dee kaas ayaa loo jeedaa walow dee asalkiisu kolley addoon ma ahaaba markii dambena xaaladiisu ay taas kuba dambaysay waana yowmaidin wasiifun bab lmucaanaqati wallahu subxaana watacaala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk